فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني
bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhow xowreysiyada oo hadahan oo kale aad ka maqashaan idaacadda islaamiga alfurqaan caawa waa habeennimo axad ah taariikhda hijiriyadana ay ku beegan tahay labaatanka bisha koob iyo tobanaad kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada barnaamijka dhow xowreysiyada qodobada caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka oo ka dhacay duleedka muuqokori ee hiiraan maxaa ku soo kordhay lixdankii askari ee saraakiisha ka mid ahaayeen dhimashada iyo dhaawaca uga naqday dowladda federaalka dagaaladaasi barnaamijka ayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa wilaayada hiiraan oo war ka soo saartay guulihii ciidanka shabaabul mujaahidiin maantay ay ka gaareen dagaaladii gobolkaasi ka dhacay ee dhex maray ciidamada dowladda federaalka iyo askarta shabaabul mujaahidiin barnaamijka ayaan caawa idinkugu soo gudbin doonaa wasiiro ka tirsan dowladda federaalka oo isku bedelay muqallasiin dadka tahriibiya maxay tahay khibradda ay muqallasiintii liibiya ka faa'iideen ee tahriibiinta dadka la xidhiirta wadiiqo cankee ah ay dadka u tahriibiyaan marunbaa in kuwo xilaal sare ka hayay dowladda federaalka ay qorshahan ka faa'iidaysteen oo ay tahriibeen aqoon-yahan soomaaliyeed oo aan qodobkani ka waraysanay ayaan caawa barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa xildhibaan ku sifeeyey xisbiga cusub ee xasan sheikh uu dhistay jabhad loo dhisay billiqada ummadda soomaaliyeed sheegayna in hoggaanka xisbigaasi fiyoobeen dhuuxa waraysiyada ayaad caawa ku maqli doontaan barnaamijka inta uu socdo sidoo kale caawa waxaan ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo xubintii faa'iidada caafimaadka waa mar kale iyo dhuuxa لست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي
waa hagaag isku soo noqod wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka dhuuxa waraysiyada oo faahfaahsan ayaan gudaha u galaynaa dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka ayaa maantay waxa ay ka dhaceen gobolka hiiraan waxaa dowladda federaalka dagaaladaasi dhimasho iyo dhaawac uga noqday in ka badan lixdan askari oo ay saraakiil ku jiraan haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dagaaladaasi waxaa inooga waramaya maxamed cali aadan bismillaahi araxmaan araxiim aad baad u mahadsan tahay walaalka cabdisamed cabdulaahi faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaallo culus oo maanta ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan kuwaasoo u dhexeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka dagaalada oo marar kala duwan dhacay ayaa waxaa dhowr jeer lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana ka dhashay khasaare baaxad leh oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac kaasoo la gaarsiiyey ciidanka dowladda federaalka ugu yaraan koob iyo labaatan askari oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay dagaaladii cuslaa ee maanta dhowrka jeer ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan waxaana xubnaha la dilay ku jiray saraakiil muhiim u ahaa dowladda federaalka sidoo kale waxaa dagaaladan lagu dhaawacay afartan iyo laba askari waxaa intaasi dheer oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalada kusoo furteen hub rasaas iyo saanado milatari oo ay lahaayeen ciidamada dowladda federaalka ee maanta dhowrka jeer lagu jebiyey dagaalada ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan waxaa inoo suuro gashay inaan helno qaar ka mida magacyada saraakiisha iyo askarta dowladda federaalka looga dilay dagaaladii cuslaa ee maanta ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan waxa ay kala yihiin gaafow shiilow waa sargaal ka tirsan dowladda federaalka waxa uuna ka mid noqday saraakiisha lagu dilay dagaalada ka dhacay duleedka muqokori xasan gambale isana waa sargaal waxa uuna ka mid yahay saraakiisha lagu dilay goobta dagaalka shiilow abuukar macow isna waa askari ka tirsan dowladda federaalka waxa uuna ka mid noqday askartii maanta lagu dilay ee dagaalada ka dhacay duleedka muqokori juquf cali cawaale isna waa askari waxa uuna ka mid noqday kuwa la dilay cabdi maxamed waxa uu isna ka mid noqday askarta lagu dilay dagaaladii maanta dhacay cabdulle daqare isna waa askari ka tirsan dowladda federaalka oo ka mid noqday kuwii maanta ku baxay gacanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee lagu dilay dagaalada culus ee ka dhacay duleedka degmada muqokori ee gobolka hiiraan sargaalka ugu sarreeya ee lagu dilay dagaaladii maanta ka dhacay gobolka hiiraan waa korneel cabdiraxmaan xujaale oo ahaa taliyihii guutada lix iyo labaatanaad ee qaybta toddobiyo labaatanaad ee ciidamada dowladda federaalka sargaalkan ayaa waxa uu ka mid ahaa saraakiisha lafdhabarta u ah ciidamada dowladda federaalka ee muddooyinkii lasoo dhaafay guuldarrooyinka qaraar ku wajahayay qeybo ka mida gobolka hiiraan markii uu soo shaacbaxay khabarka dilka sargaalkan waxaa baraha bulshada isqabsatay ee tacsida ay dirayaan xubnaha ka tirsan dowladda federaalka iyo taageerayaasheeda intaba iyagoona muujinaya inay aada uga xun yihiin ee geerida ku timid korneelkan oo ay tilmaamayeen inuu muhiim u ahaa dagaalada ka socda gobolka hiiraan cabdisamadow inta aanan ka bixin ee dagaalada hiiraan ee waxaa lasoo bandhigay meydadka qaar ka mid a askartii dowladda federaalka ee maanta lagu dilay dagaalada ka dhacay duleedka degmada muqokori laba ka mid a askarta dowladda federaalka oo ahaa kuwii barqanimadii maanta lagu dilay dagaalo ka dhacay duleedka muqokori ayaa la baahiyey askarta sawiradooda la baahiyey ayaa waxaa ka muuqanaysay in si xun ay ugu dhinteen dagaaladii ka dhacay duleedka degmada muqokori waxaa jirkooda ka muuqanaya ee dhaawacyo lixaad leh oo ay sababtay rasaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka haleyshay qeybaha kala duwan ee jirkooda haddii aan intaas uga gudubno dagaaladii ka dhacay duleedka degmada muqokori dhanka gobolka shabeellaha dhexe waxaa maanta ka dhacay qarax lala beegsaday askar ka tirsan ciidanka uu maraykanku tababartay ee loo yaqaano danab qaraxa ayaa waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen duleedka degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxa uu haleelay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidanka loo yaqaano danab ee uu maraykanku tababartay gaariga ayaa gebi ahaanba burburay ee waxaana lasoo warinayaa in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dhammaan askartii saarneed gaarigaas wixii faahfaahina ee kusoo kordha dhacdooyinkanna waxay dhegaystayaasheenna ku maqli doonaan wararkeenna iyo barnaamijyadeenna dambe insha allah aad ayuu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyahena maxamed cali aadan dhanka kale wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ayaa waxay war ka soo saartay dagaaladii cuslaa ee maanta ka dhacaya qaybo ka mida gobolka hiiraan kuwaasi oo lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan ayaa wuxuu waraysi siiyey warbaahinta islaamiga ah ee andalus ee ku hadasha afka shabaabulmujaahidiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sheekh guuleed abunabhaan waaliga wilaayada islaamiga ee hiiraan kusoo dhawow idaacadda islaamiga alandalus waa ku dhowahay walaale idaacat alandalus maanta dagaallo ayaa ka dhacay qeybo ka mid a wilaayada hiiraan maxaad nooga sheegi kartaa sida ay wax u dhaceen walaale dagaallaa dhacay waxayna ka mid yihiin dagaaladii hore u socday maanta dagaalada dhacay ilaahay mahaddiisa subxaanahu wa tacaala waxaa horeyba isu hayay xaqa iyo baatilka ama ahalka xaqa iyo baatilka ahalkiisa dagaaladii u dhexeeyey bay ahaayeen kuwa maanta dhacay waa dadka u dagaalamaya difaaca diinta ilaahay iyo shareecada koryeelkeeda iyo dadka u dagaalamaya koryeelidda kelimadda baadilka ah abidna way ishayeen haddana way ishaynayaan waana sida loo maqlay ama ay aada u maqasheen dagaaladaas maanta waxay ka dhaceen deegaanadaas ka tirsan wilaayada islaamiga hiiraan waa tahay sheekhana deegaanada ay dagaaladu ka dhaceen maxaad nooga magacaabi kartaa si guud waa bariga wilaayada islaamiga hiiraan meesha uu dagaalka ka dhacay waa meesha ay dariska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah shabeellada dhexe iyo hiiraan deegaan ahaan dhulkaas magaciisa waa meesha la yidhaahdo mubaax baa koonfur waxay u jirtaa waqooyi bari dhinacaanna meesha la yidhaahdo ceel hareeriba waxay u jirtaa koonfur galbeed meesha dagaalada ka dhaceen dhulkaa u dhexeeya weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaana cadowga uu ku jabiyey oo uu naafada ugu geystay waana dhulka magacaasi leh oo ay deriska ka yihiin labada wilaayo islaamiga ah ee deriska hiiraan iyo shabeellada dhexe sheekh guuleed cadowga ay mujaahidiintu la dagaalameen maxay ahaayeen cadowga lala diriraya waa cadowga isugu jira hadday yihiin kirishtaanka ee, asalka ah oo dhulkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna kusoo duulay horeyna la isu hayey oo cadowgaas ridada ah ka kaalmaynaya dhinacyo badan hadday tahay dacmiga cirka hadday tahay dacmiga ee, saanada iyo tababarada ee, ciidan ahaana ugaba midka oo la jooga oo la howlgelaya iyo ridadii qaybaheeda kala duwanaa hadday military ku sheegaan iyo hadday magacyo u bixiyaan wax hadda kala harsan ma jiro sida horey baa u kulmanaayeen bay u kulman yihiin dadka hadda dagaalka lagula jirana waa cadowgaas ilaahay subxaanahu wa tacaala oo shareeca la dirirka ah maxaa khasaare ah oo cadowga soo gaaray cadowga khasaare waxaa soo gaaray naf iyo maalba leh ilaahayna waa jabiyey subxaanahu wa tacaala ee macluumaadka hadda horudhaca ah oo aan hayno oo walaalaha goobta jooga ay noo sheegayaan ilaa haddeer baktiga cadowga gaaray waa sagaal iyo toban ah iyo dhaawac oo afartan iyo laba ah waxaana suuragal ah in wakhtiba wakhtiga ka dambeeya ay sii badata maadaama lagu daba joogo oo marba la arkaya wax meel yaallo ama dhaawac ama dhimasho oo meel yaallo waa suuragal in ay ziyaado imaado ilaahayna subxaanahu wa tacaala dhabarka ayuu ku dhuftay Ee, walaaluhu waxay sheegeen in ee, markii ay jabeen ay ku baxeen ama ay ku carareen dhul hawd ah ilaahay waa jabiyey nimankaas subxaanahu wa tacaala inta hadda walaalaha soo gudbiyeenna khasaaruhu waa intaas waxaa la sheegayaa in sarkaal muhiim u ahaa cadowga lagu dilay dagaalka faahfaahin ma naga siin kartaa ninkaasi ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala maalinba ilaahay wuxuu qabanayaa mujrim ka mid ah mujrimiinta la diriraya xaqa alle Ee, ninkaasu wuxuu ahaa nin sargaal ah wuxuu ahaa cadowga ilaahay oo dagaalamaya ama hogaanka qayb ka mid uu ahaa waa sargaal lagu magacaabi jiray corneyl xujaale ee, in badanna kasoo muuqday ee, baraha la iska arko wuxuu ahaa in badan nin dhibay shareecada ilaahay iyo dadkeeda ee, xitaa ee, eraya aan, ee, xadkabax ah oo khawaariqulcaada ah oo aan habboonayn oo maalmo dhow ereyadii uu ku hadlayey oo ugu dambeeyey dadku way wada ogyihiin wuxuu ahaa nin liito nin hadda ee la dagaalanka shareecada ee ku cusbayd ma ahan wuxuu ahaa nin shahaadala dirir horay qadiim u ah labada kun iyo lixdii taqriiban dadkii wuxuu ahaa masaraakiisha etoobiya la timid oo oo shareecada la diriraysay buu ahaa kadib ciidamadii ama saraakiisha etoobiya tababarka dib loogu celiyey buu ahaa ilaa maalinkaas wuxuu la dirirayey ee mujaahidiintuu la dirirayey mujaahidiintana in badan ninkaasu way baadigoobayeen qorshooyin iyo howlo gooni oo loo diyaariyey baa jiray maalinkii uu ku dhici lahaa oo qiyaamihiisa uu muxuu ahaa dhici lahaana maantay ahayd allahna ku mahatay subxaanahu wa tacaala galka gaarka oo saraakiisha iyo dadka cadowga muhimka u ah shareecada ilaahayna qodaxda iyo dhibka ku ah loo maleegayna isaga ku gaar ma ah horanayn sidaan oo kale u dhaceen mishin gaar aha ninkaa loo dhigay maanta mujaahidiinta u dhigeen ilaahayna waa ku asiibay oo uu ka baxay Ee, muslimiintana caawa waa ka nasanayaan isagana ilaahay buu abaalkiisa ku leeyahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ahaa marka qodax ka baxday dadka muslimiinta ah ninkaa marka nin aada u liita ilaahay agtiisa ka liita gaalada iyo muxuuha cadowga ilaahayna micno ugu fidhiyey buu ahaa muslimiintana caawa ilaahay baa ugu raaxiyey deegaanadii lagu dagaalamay yaa ku sugan hadda deegaanadaas waxaa ku sugan mujaahidiinta dhammaan dhulkii eh, maanta dagaalku ka dhacay waxaa ku sugan oo jooga mujaahidiinta ayaa jooga ilaahay cadowgiisa waa dhabar gooyey waana jabeen macnaha ugu dambeyn sheekh guleed abunabhaan maxaad kusoo gebagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda islaamiga al'andalus Eh, waxaan kusoo gebagabeynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan u mahad celiyo nicamka uu noo galay nasriga uuna siiyey ballamada uu noo oofiyey allah subxaanahu wa tacaala oo noo ballanqaaday oo dadkaas dagaalamaya oo ilaahay diintiisa shareecadiisa u dagaalamaya ilaahay u ballanqaaday uu noo fuliyey waxaan u mahad celinayaa walaalaha thuquurta ku jira ee furinta jooga ee sharafta dadka muslimiinta ah gabar iyo wiilba difaacaya danta guuda muslimiinta ay leeyihiin masaalixdooda ilaalinaya dhiigooda ku ilaalinaya daalkooda ku ilaalinaya walaalahaas waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waana idiin soo ducaynaynaa ilaahay ajrigiinna ha badiyo abaalkiinna ha weyneeyo axadkii uu ilaahay shahaado u qoro oo u qadaro shahaadadiisa dhab allah u dhigo u rumeeyo axadkii dhaawacmana ilaahay dhaawaciisa ha u biskeeyo oo ha u boogadhayo midka noolna ilaahay thabaad iyo sugnaan ha siiyo ilaahay toogtiinna ha toosiyo cadowgiinnana allaha jebiyo qalbiyadooda rucbi iyo argagax allaha ku furo waana idiin mahad celinaynaa waana idin garab joognaa walaale waxaa sidoo kale aan u mahad celinaynaa beelaha soomaaliyeed oo muslimiinta ah oo dacmiga iyo hooga iyo hiilka la garab taagan walaalahooda iyo wiilashooda ayagana waa u mahad celinaynaa oo ay ugu dambeeyeen oo aad maqlaysa usbuucii aan soo dhaafnay ama asaabiicdii dhadhowaa ee wixii idaacadda ka baxayey ee iclaanka ka baxayey ayagana waxa aan leenahay waa aad mahadsantihiin maalkiina allah idiin barakeeya meeshaad kasoo bixiseen waxaad dhiibtaanna badiil fiican allah idiin geliyo ilaahayna kulligeen kuwii xaqa wada difaaca u taagan litakuuna kalimatullaahi hiya alculya dad u shaqeeya ilaahay kulligeen ha inaga dhigo Ee, waxaan sida oo kale fursaddan kaga faa'iidaysanayaa qolo walba ama dad walba oo isku daya in ay la dagaalamaan ama ay hujuumaan ama ay u cadow noqdaan shareecada ilaahay ee dadkeeda ma guulaysanayaan waana xaqiiqo waa la hubaa dagaalkan waa soconayaa oo waa soconayaa oo waa soconayaa ilaa qiyaami saacuna soconaya nebi maxamed baana noo sheegay salawaatullaahi rabbi wasalaamuhu calayhi ilaahayna waana amray waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah dagaalkaanu dagaal soconaya weeye dagaal daalaya ma aha dadkiisu ma daalaan ma duqoobaan waa dagaal jira qadiimanna u jiray maanta oo aan joognana jiri- jira berina jiri doono dadyowga marka isku dayaya in shareecada ilaahay la diriraan waxa aan leenahay marna ma dhici karto inaad ka guulaysataan shareecada alla iyo dadkeeda waxaan idin leenahay ilaahay u toobadkeena kasoo laabta xumaanta aad ku jirtaan marna guulaysan maysaan wakhtigu ha dheeraado alla subxaanahu watacaala cadowgiisa asagaa ballan qaaday inuu qabanayo waxaan idin leenahay xaqa u soo laabta baadilka ka soo noqda yaanu ibliis hoggaanka idiin qaban dib ha loo fikiro alla subxaanahu watacaalana ha la baryo war dad yahow wax aan shaqaynayn oo aan meel gaarayn oo hortiin lagu lugo-oy oo ibliis ku lugo-oy oo dadkiisa ku lugo-een oo kufaartii waaweyneed oo maanta dunida joogtay casriga aan joogno oo qalab hadday tahay haysatay oo hadday iqtisaadi tahay ka dhisnayd oo hadday macrifo adduunta ka dhisnayd ayaa guuldaraysatay oo wada jabtay oo dabada jeedisay war dadka soomaaliyeed gaar ahaan oo lahjadda iyo luqadda aan ku hadlaya garanayow war dib u fikira war waxay danta idinkugu jirta eega war adduunyadiinna waxaan waxba idinkugu fadhin aakhiradiinnana waxba idin anfacaynin ha ku ceeboobinoo ha ku dhimanina eh war waxa aad macno ku yeelan kartaan waa inaad shareecadiinna ilaashataan waa inaad shareecadiinna difaacataan marna ha noqonina shareecadooda kuwii la dirira waxaan leenahay soo laabta shareecadiinna usoo noqda mujaahidiinta garab siiya akhtaada dhacday ha laga soo noqdo hadday gaalnimo dhacday ha laga towbad keeno rabbiga raxmaanka aanan isu wada dhiibno asagana aan isu wada garabsanno intaasaan dhahayaa wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kaasi wuxuu ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabhaan oo ka warbixinayey guulihii maantay ciidankooda ay ka gaareen dagaallo dowladda federaalka ay ku qaadeen oo ka dhacay qeybo ka mida gobolka hiiraan
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan dhegaystayaal ku guda jirnaa markan waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaa soo jeedinaya maxamed ciise aad baad u mahadsan tahay cabdisamed haatanna wararkii ugu dambeeyey ee caalamka dhegaystayaal konton iyo afar qof oo muslimiinta reer khaza ayaa maanta oo keliya ku shahiiday duqeymo uu maamulka yahuudda ka fuliyey jiida khaza ila wareedada caafimaad ee ku sugan jiida khaza ayaa sheegay in maanta oo keliya ay jiidda ay ku shahiideen in ka badan konton qof oo muslimiin abriye ah kuwaasi oo ay duqeymo la dhaceen diyaaradaha maamulka yahuudda xilli ay ku sugnaayeen goobo caam ah oo ku yaala xayndaabka ilo xogeedyada ayaa sidoo kale tilmaamay in dadka shuhadada ah ee konton iyo afarta ah ay soddon iyo laba ka mid ah ku shahiideen duqeymo ka dhacay magaalada khaza iyo waqooyiga jiidda wasaaradda caafimaadka ee jiidda khaza ayaa iyadana dhankeeda sheegtay in afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay isbitaalka khaza la keenay boqol konton iyo saddex qof oo dhimasho ah iyo dhaawaca afar boqol konton iyo sagaal kale oo ka mid ah dadka ku nool mandiqada kala duwan ee xayndaabka duqeymahan ayaa sidoo kale maanta ku habsaday sidaba uu sheegay weriye goobjoog ah dad barakacyaal ah oo ku sugnaa agagaarka isbitaalka shuhadaa ul aqsa ee ku yaala magaalada deer albalax ee dhacda bartamaha qidaaca dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay howlgalo gaar ah oo ay ku dhinteen askar iyo saraakiil yahuud ah ayay kooxda muqaawamada ee jiida khaza ka fuliyeen xayndaabka kooxaha wax iska caabinta ee jiida khaza ayaa maanta sheegay in dagaalyahano ka tirsan ay weerar ku qaadeen cutubyo yuhuud ah xilli ay ku dhuumaalaysanayeen guri ku yaala xaafadda al-shajaaciya oo waayadii dambe ay ku sugnaayeen ciidamo tiro badan oo yuhuud ah kuwaasi oo halkaasi dhaqdhaqaaqyo ka waday dhimashada hal askari iyo dhaawaca laba kale oo yuhuud ah ayay muqaawamadu sheegtay inay howlgalkani ka dhalatay isla kooxda muqaawamada ah ee jiida khaza ayaa sheegtay inay maanta soo rideen diyaarad daroonis ah oo nooca gantaalada tuura islamarkaana uu lahaa cadowga yuhuudda xilli ay dulhihaabaysay magaalada khaza ugu dambeyntii ciidamada ruushka ayaa maanta la wareegay magaalo cusub oo ku taala bariga ukrain wakaaladda wararka ee ruushka oo soo xiganaysa wasaaradda gaashaandhigga ee dalkaas ayaa maanta sheegtay in ciidamada ruushka ay la wareegeen magaalo lagu magacaabo mikhayaalifa oo ku taala gobolka duneska ee bariga ukrain dhankeyda wasaaradda difaaca ee ruushka ayaa isla maanta sheegtay in diyaaradaheeda difaaca hawada ee dalkaas ay burburiyeen labaiyo toban diyaaradood oo aan duuliyaha lahayn oo ay yukrain habeenkii xalay kusoo weerartay dalkaas milatariga ruushka ayaa dib u bilaabay howlgalladooda saqdii dhexe ee habeenkii kow iyo tobanaad ee bishii mey kolkaas oo u idlaaday xabad joojintii saddexda maalmood aheyd ee uu ku dhawaaqay madaxweynaha ruushka valadimir putin arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo lagu waday in dowladaha ruushka iyo yukrain uu wada hadal toos ah ugu furmo dalka turkiga balse warbaahinta ayaa tebinaysa in uu kulankaasi fashilmay oo aynay labada dhinac is arkin
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم waahagaag barnaamijka dhuuxa waraysyada ayaad dhegaystayaal weli maqlaysaan wasiiro ka tirsan dowladda federaalka ayaa waxaa lagu eedeeyey inay isku bedeleen muqallisiin dadka tahriibiya tan iyo markii dowladda xasan sheekh maxamuud dhidibada loo taagayay waxaa soomaaliya laga tahriibiyey kumanaan dhallinyaro ah iyadoona qorshahan ay qaateen wasiiro ka tirsan dowladda federaalka waxaa la sheegay in dhallinyaradan lagu tahriibinayo hab musuq maasuq ah iyadoona dhallinyarada la tahriibinaya lagu daraya wufuudda ka tirsan dowladda federaalka ee aadaya dalalka shisheeye iyadoona ugu yaraan lasoo wariyey in shan iyo toban kun oo dolar laga qaadayo dadka dhallinyarada ah ee dowladda federaalka tahriibinayso dhacdadii ugu dambeysay waxa ay soo shaacbaxday maalmihii lasoo dhaafay kadib markii tiro aad u badan lagu daray wafdi ka tirsan dowladda federaalka oo la sheegay inay u socdaan magaalada geneva ee dalka switzerland dadka aadka u tirada badan ee wafdigaasi lagu daray waxaa la sheegay in laga qaadayo qof walba shan iyo toban kun oo dollar iyadoona markii waddankaasi ay tagaan ay qaab tahriib ah isku dhiibi doonaan oo kaamo lagu xarayn doono haddaba qodobkan waxaynu ka wareysanay doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo ah aqooyahan soomaaliyeed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه runtii musuq maasuqa xeryahu goostay oo meel walba soo maray waa tii aad la socotaanoo dhulkii dhammaan la dhacay wixii dadka iska lahaa darjiinooyinkii qabriyadii wixii dhammaan lasoo dhacay hadda meesha ugu dambeysay mara haysaaba waxay maraysaa in maaragtay wufuud been ah oo dad dibadda loo diraa ee qoladii dhammeed oo tarhiibayaashii liibiya iyo ka shaqey jiraa xamar yimid marka connection waxay la sameysteen dowladday la xiriireen gaar ahaan qoladan maaragta immigrationka haystay la xiriireen marka qofka wafdiga laga dhigayaa shan toban kun oo dollar laga qaadanayaa shan shan kuna loo kala qaadanaya qofkaas basaboor waxaa loo sameynayaa inuu maaragtay shaqaale dowladada yahay sidaasaa lagu gelaya maanta hadda waxaa ugu dambeysay maaragtay switzerland maaragtay ayaa ugu dambeysay maaragtay oo saddex labaatan wafdi la sheegay oo laga yaabo in laba qofood ay rasmi ka tahay inta kaleetana shan toban kun shan toban kun oo dollar laga qaadanaya marka taas waa wax iska muuqata oo fashilka iyo waxaanan taa waxaa kasii daranba inta hadda wasiir kasta oo ama xildhibaan kasta oo maanta jaanis helaa ee kasoo baxa xamar meeshii loo dar hor usii aadaya soo noqon maayo qaar aniga aan garanay waxay joogaan belgium ay joogaan qaar mareykanka ka galeen qaar waxay joogaan maaragtay ee turkiya iska galeen wax hadda maarata nin walba jaanis wuxuu ku raadahaya marka musuqmaasuqu waa dhammaaday oo waxay ku tunaysaa dadkii la rabay oo dhahay dowladaan nahay oo ummadan difaacaynaa oo wadankan xoreynaynaa oo cadowaan ka celinaynaa oo maaragtay waxaan gaarsiinaynaa horumar iyo barwaaqo iyo adduun iyo shidaal maanta waa tarhiibayaal waa maaragtay aada faasheen maarata marka websaydadaaba qorahayba haddaa gashaan maaragtay waxaasoo dhan waa arkaysaa waxaa lagu soo qorayaa waxyaabo bashaca lagu soo qoraya oo laleeyahay maaragtay waxaa ka dambeeya agaasimaha guud ee maaragtay ee sirdo waxaa ka dambeeya ninka haysto immigrationka dhuxul ma ah kee xayawaanka meesha dheeraa ayaa ka dambeeya leeyihiin marka waa fashil weyn oo jiro waa siyaasad burburtay haddii wax kasta haddii lagu sameeyo xasan haddii la caayo haddii wax laga sheego haddii musuqmaasuq dho waxaasoo dhan ma marayaan ma karayaan marka waxay yidhaahdaan soomaalida wanka weyn jeero la gowraca ma- indhihiisa cirka ma arkaan marka xasan wax u dhiman ma laha laakiin musuq maasuq meesha uu dabays maray saas daraaddeed aa la socotaan maaragtay caalamkun inuu ka kala cararhayo maraykanka inuu yiri maarata meeshan layskaga baxo ee meeshan wax ka soo socdo ma laha waa- waa ujeedaan dhaqaalihii waa laga goostay waxaan waxaan wax dhaqaale u bixi kara ma laha nin maanta gabdho waxaa arkaysaa nairobi inta laga qaado switzerland la geena oo berina maarata riib sii gala arkaysaa marka waxaa meesha wax maadi ka maraysa musuq maasuqa tahriibku sida caadiga ah inta badan wuxuu ku dhacaa qaab dhuumasho ah maamul walba oo dunida ka jirana inta badan si buu u culaadiyaa oo sida caadiga ah maamulka ugu liitay ee adduunka jira qorshahaas waxaa moodaa in xoogaa yar dagaal yar uu ka muujiyo Eh, in dowladda federaalka ah ay eh, qorshihii tahriibinta ah maanta macaash u aragto oo dhallinyaradii soomaaliyeed iyagoo tiro aada u badan loo dhoofinayo waddamadaasi eh, arrinkan isaga ah muxuu ka dhigan yahay آه، بسم الله الرحمن الرحيم wuxuu ka dhigan yahay fashil weyn oo aada u fool xun ee, tarhiibka maanta gacmuhu goostay oo maaragtay wax oo ma ahan xataa wax la qarqarinayo maalinleed waxaan arkay maaragtay ee, nin sarkaal oo ofisar oo ka socdo khadara maqlay maaragtay oo dhaha ee, soomaaliya waxaan ka qaadnay toddoba iyo toban kun oo shaqaala oo shaqaalo hoose oo noo shaqeynah oo tarhiibinayna maaragtay oo xagga geynayno marka waa nasiib darro maaragtay in in intaas in la eg maaragtay oo soomaali oo dhalinyaro ah oo wadanka mustaqbal u lehed laga yaaba inay qaarkood iskuulo dhiganayeen qaarkood jaamacad dhiganayeen in maanta inta lacag laga qaato laaluush haddana laga dhigo booyaasooyin guryaha ka shaqeeya oo carabta u adag in laga dhigo waa nasiib darrada ummadda haysata wey horaa loo sameeyey waa waa la soconaa sacuudi waxay ka sameeyeen gabdho yaryar oo masaakiin oo caruur in la qaada meeshii la geeyey ku dayacmeen dhibaato badan ka dhacday haddana daraad maama usbuuc horaatan dhegeysan aan fiirinay iyagoo dhaha maaragtay sarkaal qatar ka socdaa yimid muqdisho wuxuuna sheegay in maaragtay toddoba toban kun oo maaragtay dhalinyaro soomaaliyeed oo maaragtay oo shaqaalo hoose ah oo adeegayaal oo dukaamo ka ima- ka shaqeeya ee musqulaha ee ka shaqeeya la qaadayo Ee, wuxuu yidhi toban kun oo ka mid waaba qaadnuu yidhi toddoba kun hadda noo dhamina marka musuq maasuqa iyo foolxumada iyo bashaca meesha horeysa maraysaa marka waa dowlad maaragtay ee isleh maaragtay waxaa lasoo marihaayaa ee balcadaa lasoo marihaayahe intaan yar halaga sii carara halaga sii baxo nin walba waa inuu wax ka dhaco rabaa wasiiradaa daldalanay waxyaa daldalanay marka waa waa waa wadan la kala cararay oo nin walba wuxuu ka qaadan kara ka qaadan kara waa maarata marka musuq maasuq meel xun marayo farintaada ku aadan dhallinyarada soomaaliyeed maxay tahay iyadoo kumanaan askar shisheeye ah dalka ay joogaan oo sanadihii lasoo dhaafay qaybo cusub la keenayey walow hadda ee inkastoo ay sii baxayaan haddana dhallinyaro soomaaliyeed kumanaan dalka dibaddiisa shaqaalanimo loogu qaadayo Eh, kumanaan kaloo ajaanibana dalka soomaaliya lagu soo xaaqayo Eh, farintaada ku aadan dhallinyarada maxay tahay Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, fariinteeda waxay tahay eh, dhalinyarada soomaaliyeed ee maanta bayhoofka iska noqda ee shaqo la-aanta iyo fashilka iyo murugta iyo eh, uu ku dhacay maaragtay dibarshanka ku dhacay ee maalinta walwalsan waxaan kula tali lahaa eh, cizi iyo sharaf waxa ku helaysaan waxaweye waa wadankiina iyo diintiina inaad difaacataan maaragtay eh, isku kalsoonaataan intaa ka noqon lahayd maaragtay dhalinyaro soomaaliyeed oo maanta wax baranaya intaa maanta aad ka noqon lahayd maaragtay nin oday talyaano oo tacbaan ee uqa qabee intaa noqon lahayd ama maaragtay carab tacbaanaho oo meeshaan joogo oo ku gargaraaci lahay ku garbaashi lahay oo waa saxunta u dhaqi lahayd waxaa idinka sharaf badan wadankiina inaa aamintaan wadankiina inaa ku kalsoonataan waxaan inaa iska dhicisaan oo cizi iyo sharafaan haynaha aad noo timaadaan oo wilaayaadka aad timaadaan oo aad aragtaan bal quruxda iyo sharafta aan leenahay iyo ciziga aan leenahay iyo qiimaha aan leenahay iyo dadka walaayadkuna aad aragtaan ayaan ku talilahay maxaa yeele adduunyadan waxaa cuntay waxaa cabtid waa kuu qoranta ma ku dhaafaysid laakiin waxaa nasiib dara ah maanta adoo maanta heli kara cizi iyo sharaf inaad dulli ah ka dooratiin maaragta oo oo ciidan aan waxba taraynin oo jawaasiis leedan ka dhigto oo meelaha laydinku laayo waa aragteen wixii dhalinyaro oo iskuulaadka ka baxo o dhan waxaa lagu shubay furmaha waana baabeen waa iska baabeen waa iska kala tageen haddana waxaa loo wadi hayaa maaragtay in gaalahaas loo geeyo qaar talyaanigaas odayaasha dhintay ee tacbaanka afka ka titiraan hilibka doofaarka u qalaan waxaasaa loo wadaa ama carabtan maaragtay ee addoonsiga ka socda la geeyo marka waxaan kula tali lahaa dhalinyarada walaalayaalow ilaahay ku xirnaada ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين عزة لدين شرفها لدين دينتنا دفاعها أمي ذوبة إنها مارتي شرفتنا كرامتنا سوء شتان نو إمادة ولاياتك إمادة والله الذي لا إله غيره نور وحي لسان تن أدوك وفي عنه لسان عزي إيه شرف إيه أدوي دقالة هدا أركتان dadka meeshan ku nool waxa weeye ma ku noolaa isleeda maaragtay yurub iyo maraykan kuma noolaa isleedahay marka waxaan kula tali lahaa inay soo haleelaan maaragtay ee walaayaadka islaamiga inay soo haleelaan maaragtay halgan ka socda inay wadankooda iyo hooyooyinkooda iyo aabayaashooda guryaha laga saaraya laga raacda inay maalmo arkaan ama bajaajka la kormarinaya ama la dila ama la iska xiraya maanta canuga dhaqaaqa waa la qabanaya nabasuuda qaadanaysa lacaga lagu soo diray war waxaan durigan ka baxa ee ka soo taga ee ka imaada insha allahu taala intaasan kula talinaya
kaasi wuxuu ahaa doctor xanafi cabdi shiiqaadanna waa aqooyahan soomaaliyeed
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم barnaamijka dhow xawaraysyada ayaad dhegeystayaal weli maqlaysaan markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta faa'iidada caafimaadka waa kan doctor maslax
أنا باسم الشافي أرقيك من كل سقام يؤذيك بيميني أمسح ما تشكو وبعمري الباقي أفديك وأتمتم دمعا ودعاء يرعاك الله ويشفيك بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد إن شاء الله تعالى حلقadeena caawa waxaan kaga hadli doonaa ee miraha qajaarka qajaarka waa khudaar qabow oo hodan ku ah biyo badan wuxuuna ka tirsan yahay qoyska loo yaqaano kakarbites waxaa si weyn loogu isticmaalaa saladyada iyo cabitaanada iyo cuntooyinka caafimaadka qaba ee maadaama uu leeyahay biyo badan iyo maro jilacsan ama duf jilacsan uu leeyahay qajaarka waa khudaar kalooriyo yar leh laakiin hodan ku ah faytamiino iyo macdano muhiim ah ee faytamiinada ku jira ee qajaarka waxaa ka mid ah vitamin k iyo vitamin c ayaa ka mid ah macdinta ku jirtana waxaa ka mid ah potassium magnesium calcium phosphorus iron zinc manganes iyo cober ayaa ka mid ah waxaan laga helaa noocyada kala duwan ee nafaqada faa'iidooyinka caafimaad ee qajaarka inoo leeyahay ee lambarka ugu horeeya wuxuu xoojiyaa fuuqbaxa jirka bani'aadamka sababto ah wuxuu ka kooban yahay qiyaastii sagaashan iyo lix boqolkiiba biyo ayuu ka kooban yahay taas oo ka caawinaysa jirka bani'aadamka inuu ka hortago fuuqbaxa jirka uu sameeyo labo wuxuu u fiican yahay xanuunada jirka ku dhaca qandhada ama waxyaalaha la midka ah marka waa xanuun baabi'iya sababtoo ah waxaa ku jira maadooyinka ka hortaga xanuunada ee loo yaqaano flavnoyska loo yaqaano ayaa ku jira saddex wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka qajaarka wuxuu hodan ku yahay maadooyinka faiberta loo yaqaano dufta caloosha socosiisa taas oo taageerta caafimaadka mindheerada islamarkaasna u roon baabasiirka sidoo kalena ka hortagta calool istaagga ama waxa loo yaqaano constibationka afar wuxuu ka ilaaliyaa jirka qoraxda ama cadceedda wuxuu ka dhigaa maqaarka mid u adkaysan kara ilayska iyo iftiinka iyo qoraxda uga imaan karta bannaanka shan wuxuu u fiican yahay kaadihaysta iyo marinada kaadimareenka waxaana loo qoraa dadka kaadimareenka ka xanuunsan waxa loo yaqaano u t i ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay sababtoo ah waxaan soo sheegnay boqolkiiba sagaashan iyo lix inay biyo yihiin inta badanna dadka laga haayo kaadimareenka iyo kaadihaysta waxaa aad loogula taliyaa inay badsadaan biyaha biyaha badan saas daraaddeed marka khajaarka sagaashan iyo lix boqolkiiba mar hadduu biyo yahay wuxuu aad ugu fiican yahay marka cudurrada loo yaqaano u t i-ga ama kaadimareenka ku dhaca lix wuxuu sidoo kale u fiican yahay khajaarka indhaha iyo dadka ka xanuunsan indhaha ama dadka da'da oo katracta waxyaalaha caadka iyo indhaha ay biyaha kaga furmaan ama cudurada indhaha ku dhaaqaba habeenisada iyo waxyaalaha la midka ayuu u fiican sababtoo ah waxaa ku jira vitamin a ayaa ku jira toddoba wuxuu sidoo kale u fiican yahay qurxinta maqaarka iyo inuu wasaqda ka saaro sababtoo ah waxaan soo sheegnay maqaarka inuu ka ilaaliyo iftiinka iyo qoraxda ee halkanna marka wuxuu u fiican yahay ee si guud qurxinta maqaarka cunistiisa iyo isticmaalkiisa awgeed sideed wuxuu kor u qaadaa caafimaadka maqaarka wuxuuna leeyahay maadooyinka antioxidants la yidhaahdo oo jirka difaaca sida vitamin c-ga iyo waxyaalaha la midka vitaminada kuwaasoo caawiya ilaalinta maqaarka caafimaadka qaba sagaal wuxuu gacan ka geysan karaa dhimista miisaanka sababtoo ah waa khudaar hoosu dhac ku leh kalooriyada wax loo yaqaano macaanka balse hodan ku ah biyo iyo faiber biyo badan iyo maadada dufta leh ayaa ku badan taasoo marka ka dhigaysa mid ku habboon cuntooyinka miisaan dhimista cuntooyinka aan lahayn brotiinka iyo carbohydrateska tirada badan ayaa aada ugu fiican miisaan dhimista saas daraaddeed marka khajaarka wuxuu ka mid yahay cuntooyinka aan ku badnayn brotiinka iyo carbohydrateska aan ku badnayn kalooriyada aadka u yaro leh marka saas daraaddeed marka miisaan dhimista ayuu aada ugu fiican yahay toban wuxuu taageeraa caafimaadka wadnaha wuxuu leeyahay maadooyinka botassium iyo magnesium oo macdinta ka mid ah ayaa ku jira kuwaasoo marka ka caawiya xakamaynta cadaadiska dhiigga dadka laga hayo ee wadnaha iyo cudurada wadnaha iyo dhiigga qulqulka dhiigga ku dhaca ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay kow iyo toban wuxuu caawiyaa nadiifinta jirka bani aadamka wuxuu kor u qaadaa shaqada beerka iyo keliyaha si ay jidhka uga saaraan sunta runtii qajaarka waa sunsaare ee beerka iyo keliyaha qashin saar ayuu u sameeyaa si sunta iyo waxyaalaha wasaqda jidhka ay u nadiifiyaan ayuu ka firfircooni geliyaa labiiyo toban wuxuu leeyahay qajaarka astaamo ka hortaga bararka jirka bani aadamka sababtoo ah wuxuu hodan ku yahay maadooyinka aan soo sheegnay flavinoska iyo taniniska maadooyinka la yidhaahdo kuwaasoo caawiya yareynta bararka iyo ka hortaga cudurada daba dheeraada ee dadka ee da-da soo wajaha ayuu aad iyo aad ugu fiican yahay isticmaalka qajaarka waxaa loo isticmaalaa in cuntada lagu karsado cabitaan laga dhigto in markaasi sidiisa lagu jarjarto sidiis lagu cuno waxaa lagu cuni karaa caadi ahaan asoo qabow ama lagu darsado cabitaanada ama cuntooyinka si qofka uu kordhiyo qoyaan iyo dhadhan iyo markaasi caloosha uu u socsiiyo waxaan laga isticmaali karaa hal ilaa iyo laba xabo maalintii wax dhibaato ahna ma lahan oo ku soo arooray wuuray iyo nuujin intaba isticmaalkiisana waa furan yahay cid uu ka reeban yahay ma lahan waa khudaar oo faa'iido badan inoo leh insha allahu tacaala intaan faa'iida aan soo sheegnay ayaa laga heli doonaa ilaahay hadduu qadar aad iyo aadaa u mahadsantihin لا بأس عليك ولا وجعا أجر وطهور وشفاء ويقين بالله يداوي ما عجزت عنه أطباء
فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى
waa hagaag barnaamijka dhuuxa waraysiida ayaan dhegaystayaal weli kuguda jirnaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxa uu weerar afkaah ku qaaday xasan sheekh maxamuud iyadoona xisbigii uu dhowaan xasan sheekh maxamuud dhistay uu ku sifeeyey jabhad loo dhisay biliqada ummadda soomaaliyeed xildhibaan cabdinuur cali aadan oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalk ayaa arrinkan ka waramay wuxuu tilmaamay in dhammaan xubnihii ka qaybgalay kulankaasi ay yihiin kuwa mooryaan ah oo ku midoobay boobka iyo biliqada ummadda soomaaliyeed dhinaca kale wuxuu ka hadlay weerar la sheegay in dowladda federaalka ay ku qaadayso maamulka la baxay jubbaland oo ka dhacaya gobolka gado isagoona xuseeyin horey uu xasan sheekh ciidanka ugu bahdilay raaskambooni ayna noqdeen kuwa caalamka looga maadaysto horta xisbi maana jabhad idha jabhad cusub baa lagu dhawaaqay idha xisbi ma dhihi karno waa jabhad sababtoo magacoodaa kuu sheegaya ja'da waxay ka hadlaysaa jabhad sa'dana waa soomaali biidana waa soomaali billaqaystay waay waa jabhaddii soomaali billaqaysatay waay marka af soomaali loo fasira marka xisbi ha dhihin oo niman soomaali inuu billaqaysto rabaan qarnigan haddiiba ula maraya maxay laba kun iyo shan iyo labaatanka iyadoo la maraya ayay rabaan soomaali inay billaqaystaan marka xisbi ma dhihi karna wax la yaab lahayd ay ay ahayn arrintaas runtiina waxaan isleeyahay khayr sharci intaas sharci darro intaas la eg nin madaxweyne laba jeer soo maray ah inta loo keena laga dhaadhici uu qaadanayo goob la imaanaya isma lehen xishoo darro siyaasadeed damiinnimo siyaasadeed maxay ahayd xadgudub lagu samaynaya maxay ahayd dowladnimadii qaranka soomaaliyeed intaba wax kasta oo xun waxaa ka sii xumaa waxa la sameeyey boobka iyo dhaca iyo xadgudubka iyo cajujuubka iyo maxay ahayd waxyaabaha aan suurtagal ka hel iyo maxay ahayd iyo maxay ahayd hungurweynanka aan horta ka tan badiyey laakiin waxaa nasiib darro ah soomaalida waxay tirahdaa ninkii ciid kugu seeray calooshiisu ku tusay waxba kuuma dhiman ummadda soomaaliyeed waxay tuseen damiinnimada siyaasadeed fikri xumada maxay ahayday maangaabnimada iyo maxay ahayday maamul xumada ayaga ay ku bahaysan yihiin oo awal ba isku raadsadeen waxaa maqli jiray balaayada ma ballanto ismana waysa waxaan la yaabanahay dadkaa dadka isu soo jalway isu soo xulay marka waxaan is leeyahay waxaasi wax suuragalaya ma aha ma dhacaysa mana dhici doonto ummadda soomaaliyeedna jaanis ay siiyaan cid kastoo maanta mucaarad ah ama mucaarad oo iska joogto aamuseed maanta waxay haysataa jaalis qiimo badan ayagaa la siiyey jaaliskaas waxay ku jiraan umbryaaka qof maskax umbryaaka waa maskax oo caafimaad qabta ma ah waxay ku hadlayaan marka waxaan dhihi lahaa inta umbryaaknimada ka noqotaan iska daysaan kama bedelna macnaha maskaxdii kuwaas ay kule ku jirtay balwad siyaasadeedaa ku jirta ayaga qamri siyaasadeeday cabeen maaha qamrida caadigeed qamri siyaasadeed oo ayaga waashay maskaxdooda bedeshay ayay horta cabeen kulli waxay meesha isugu tagay madaxweynaha ugu horreeyay wasiiraha ku xiga kulli inta meesha isugu tagtay qamri siyaasadeed waxa la yidhahda qamri siyaasadeed macnaha waxaan meelay waxba ka jirin ay wax ka raadayeen marka qof caafimaad qaba iyo maskax caafimaad qabta iyo qof fiyow iyo qof maskaxdiisa tam tahay waxaad sameeya ma sameynaa mana samayn doono weligay dowladdan dowlad ka xun ama ka damiinsan ama maxay ahayd dadkii dadka say u fikirayaan waa kuu sheegay maskax umburyaaka ayaa dowladna looga dhigahayaa waxaa lagu maamulaa maskax umburyaaka ama maskax maangaab jawaabtii shalay raaskambooni ka dhacday waan sheegay maalintii lii waraysanaya waxaan raasbooni ka warra waxaan eray ciidan inta la qaaday baholo dabka shidan yahay oo meel looga baxsada lahayd laba dhinac hood ka xiga iska rogo inta lagu qaaday lagu rogay lama dihinaa eray yaa maanta gadaan tegaynaa ayaan wax ku dhisaynaa waxay waxay la mid tahay waa socon waynaa orodno waxay waxay la mid tahay shalaan khasaaranay carwadii antaa garday ummadda soomaaliya intaan kabara kicinay lacag labaatan milyan intaa ku garday aan raas kaambooni ku weerarnay meeshiina waxaa ka dhacday ceebteed ogeed soomaali hadda waa lagu sheekaystaa aniga kenya maalin dhan waa ka imaaday ummadda soomaaliya ciidankeeda saa buu u liitay leeyihiin intaasoo kenya dheheys hadda dad ilhaanada ay soomaaliya u geysteen nimankan hadda jooga ilhaana soomaaliya u geysteen laga soo kaban doonin soomaaliya way sumcad dileen way dhaqaalan tireen waa maxaa ay qabkii soomaaliya ay baabi'iyeen dadnimadii ay baabi'iyeen dalka wax lagu aaminama dalkan iyo dadkan badbaaday u baahan yihiin dalkan badbaadu rabaa cid cid lagu halaynaya ceelna uma qodno cidna uma maqlo kaasi wuxuu ahaa xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk oo xisbigii uu dhowaan xasan sheekh maxmuud ku dhawaaqay amaba uu samaystay ku sifeeyey xisbi loo dhisay billiqada ummadda soomaaliyeed فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت waa hagaag dhegaystayaal caawa intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijka dhuuxa waraysiyada kan mid lamida intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
بدين عظيم هو السامي وجدت هناء وذقت الرضا وزالت عن القلب آلامي أنست بأهل هم إخوة رعوني بحب وإكرام فلله شكري غزير العطاء سأبقى فخورا بإسلامي سأبقى فخورا بإسلامي